xunashada waxyaabaha wax lagu beerto kuwooda wanaagsan waxa ay as-aas u yihiin wax soo saarka abuurku waxa uu door muhiim ah ku leeyahay horumarinta waxbeerashada xulashada abuurka wanaagsan waxa ay beeralaydu kala kulmaan caqabad mid ay ku niyad samaayeen ayay ku hongoobaan badanaa dadka dhulka qoto waxa ay abuur ahaan u kaydsadaan waxyaabaha u soo go-a ee ay u arkaan abuur wanaagsan abuurka habboon waxa uu u soo baxaa si wada jir ah isku joog ah oo ay awood sare ku dheehan tahay isticmaalidda habkan waxa uu dhiirigeliyaa warshado beereed iyo in laga waafaqsado walwalka barnaamijyada cuntada la xidhiidha doorashada abuurka waxaa lagu saleeyaa dhumucdiisa soo dhalasho ogidiisa midhaha ka soo gu'i kara cuduru adkaysigiisa iyo in si cilmiyeysan loo baaro isla helidda hababkan iyo kuwa kale ee aas-aasiga u ah abuurka waxa ay u horseedaan beeralayda in ay soo saaraan wax ku filan dadkana gaara abuurka horta waa waxa ugu muhiimsan beeraleyda marka laga hadlaayo oo beer marka laga hadlaayo shayga ugu horeeya ee muhiimadda in uu qofka beeraleyda uu siiyo ee laga maarmaanka ah waay oo in uu xusho abuur fiican waa micnihii hadduu abuurka uusan xoolanin waxaa imaanayso in wax soo saarkiisa wax weyn ka dhumaayo abuurka micnihii waxyaaba badanaa lagu xushaa nidaamyo badan oo science ah iyo waxaa jira nidaam oo micnihii breeding wax laga yihahda jiraan oo ah sida wax oo isu kala dhaxlaan la fiilina jira oo science ah iyo oo cilmi ah iyo mir waxaa jirto oo aan cilmi ahayn inoo qofkii uu fiirinaayo qaab ismeedka labadaba waa jiraan micnihii marka qofka beeraleyda maadaama uusan aqoon cilmi ah uusan hayn laakiin wuxuu hayaa aqoontii farsamadii kale ee qaab dhismeedka ayuu ku xushaa inta badan oo ah dhumucdii nadiifnimadii koritaanka marka abuurada waa kala duwan yihiin abuurada noocyo badanaa jiraan abuuryada waxaa loo kala qaybiyaa qaar waa waxaa la yihahdaa legumis oo digiraha waaye qaarna waxaa la yihahdaa serial crops waxaa la yihahdaa waa geleyda bariiska masagada qamadiga iyo wixii lamida marka abuurka qofka beeraleyda marka uu xulanayo waa inuu beerta inta uu ku yaalo oo ka dhexusha abuurka uu biri tacbalaha meel wanaagsan uu ku xifdiya oona mar walba la socdo xaaladiisa oo waxawaaye waa wixii dhamaa oo maaragtay birito oo tacbalaha waay haddii abuurka beerta uu xumaado waxaa imaanayso in wixii kaloo dhan ay xumaadaan yani haddii aan tusaale usoo qaadano geleyda geleyda waxaan ognahay sabuulo waa sabuulka ugu waaweyn inuu kuxushaa loo baahan yahay sabuulka waaweyn markuu xusho sabuulkii geleyda lafsidiisa sabuulka milaha siday ugu safan yihiin waa saddex qaybood qayb kore oo yaryar iyo qayb hoose oo iyadana yaryar iyo qayb dhexdaa oo isla eg oo waaweyn o dhumuc leh adduunka markii laga shaqaynaayo waxay leedahay caadi waa laisku wada finjilaa makiinada kala saarayso gradin wax la yihahda samaynaysaa kala xulayso siday u kala waaweyn yihiin wixii yararka oo dhan waa la iska bixinaa wax waaweyn ay maarata makiinadaas soo xulaysaa aga qofka beerida tabar ma haysto oo makiinada uu ku kala xulo wuxuu samayn karaa inuu qaybta horena gooyo qaybta dambena uu gooyo oo qaybta dhexdaa si gaar u finjilo markaas beertiisa abuurka hadhowdii marka uu soo baxo abuur waxuu noqonaa oo uniforma oo isla eg oo mid weyn iyo mid yar aan lahayn haddii laakiin oo isku wada finjilo oo hadhowda uu abuuro waxaa imaanayso in midna ou yaraado midna ou weynaado markay soo dhanlahay xataa isku mid aynan ahaanin mararka qaarkood markay arkaan beeraha telefishinada laga dayna ama bugaagta ku sawiran wax jiraan waayo micnihi laakiin waxaa u malaynaysaa wax la jaray oo la habeeyey waa la habeeyey waxaa laga soo habeeyey marka hore oo la soo xulaa la habeeyey haddii aadan habeynin beertaada midna waxay noqonaysaa kala korhoraysa oo midna gaaban tahay midna dheerta oo aan isla ekeeni noqonayn abuurada noocyada kale haddii aan soo qaadano qaarkood sisinta camal sisinta midhaheeda aada u yaryar yihiin marka ayada markii in la xusho la rabo waxaa la samaynayaa qofka beerada wuxuu samaynaya in uu biyo ku dhex shubo ku dhex qaso wixii qashin ah iyo wixii oo khafiifa ayaa kor soo maraya qaybahaasoo marka ka nadiifinaya qaybta biyaha kusoo harto biyaha waqti badan inay ku jiraan lama raba iyaga lafsadooda iyaguna waa mar dhaqso ayaa looga waxaynaya oo looga daadinaya biyihii waana la qalajinaya qoradaa loo qalajinaa kabacdiyaa marka abuur waxaa helaysaa oo culus oo waxgal ah nooc kastoo abuura waxaa loo bahaya marka qofka inuu inta uusan abuurinna uu hubiyo abuurkan soo dhalashadiisa ilaa intee wa yani boqolkiiba siddeetan iyo shan soo dhalashada haddii ay gaarayso ama ka badan tahay oo abuurkaas beerta waa lagu abuuri kara laakiin soo dhalashada haddii ay ka yar tahay waxaa imaanayso kafiirsashay u baahnaanaysa haddii zaa'id ay u yar tahay micnihii soo dhalashada boqolkiiba siddeetan mar haddii ay ka yar tahay waxaa abuurkaas ba isticmaali karaysa sideetan sideetan iyo shan hadday tahay abuur kaloo dheeri ood sii baahanaysaa laakiin hectarka wixii loogu talagalay ka badan inaad abuurtid ay naqaneen laakiin marka aad abuurkaad aad hubisid oo abuur hubto aad uu yahay cadadka loogu talagalay hectarkii waa og tahay inuu soo wada dhalanayo waa abuuro karta laakiin haddii uusan soo dhalanayn ama aadan hubin abuurka inaa badisay naqaneen soo dhalashadiina ma hubtid hadawd waxay imaanayso dhul diyaarintii waraabkii waxaasoo dhan waxay naqanayan wax oo halbacad lagu sii naqanayan qofka beeraleyda marka mar kasta waa inuu ka digtoonaado oo uu ku fikiro inuu abuur fiican helo markaan usoo qaadano tusaale qolooyinka oo xoolaha aad ay uga fikiraan dhinaca xoolaha inay xoolo oo la og yahay dibiga waxaa la fiirinaa faraciis hooyadiis caani ma la heeray sidaas ay xoolaleeda ugu xisaabtamaan micnihii taranka sidaas limidaa la rabaa inuu qofka beeraleyda ugu xisaabtamo si oo wax soo saar fiican u helo marka dalag kastaana wax loo baahan imaanay ma aan keliya geley iyo sisin iyo keliya imaanay wax kastoo la abuurayo waxaa loo baahan yahay abuurka in la hubiyo tayadiisa la ogaado soo dhalashadiisa la ogaado kadib waxaa fududaanayso wixii kale oo dhan waa fududaanaya inay maaragtay wax soo saarkaadan uu fiicnaado waa fududaanaya haddii laakiin aadan hubinin ee aad iska abuurtid oo uu soo dhalan waayo waa tacab khasaar waa micnii biyihii la isticmaalay iyo dhulkii la diyaariyey iyo wax dhan in dib loogu naqday naqanaysa ama lumankii dhinaada la buuxso badanaa beeraleyda hadda nidaamka waxaa jiro mn hab loo abuuro oo makiinada abuuraa jiraan oo seed planter la yidhaahdo innaga waddankeena ma jiraan laakiin waxaan loogu talagalay seed planter dhulalka waaweyn oo hectariska boqolaal hectar iyo kumanaan hectar ma laga kala hadlayo laakiin qofka markuu hal hectar leeyahay wuxuu awooda inuu isaga abuurto ciis marka waxaa wanaagsan inuu abuuro leenleen uu abuurto leenkii inta usu jirsiinaayo labada luun inta usu jirsiinayo waxaas dhan wax lagu xisaabtamaayo laga hadlaayo abuurka inta oo ooli karo iyo kaydintiisa iyo waxyaaba badan iyo la socodkiisa mar walba wax loo bahanya inuu qofka beeraleyda oo la socdo beeraleyda marka la fiiriyo dadkii hore aada ugu taxadiri jireen mn oo odayaasha hadda laakiin waktiyadan dambe wax walba waa la iska fududaystaaba oo waxaa laga dhigtaa kudhafoo ka dhaqaaq camal waa kudhafoo ka dhaqaaq beer ma ma ku soconayso waxaa loo bahaya qofka waxuu gelinaayana sideedaba beer marka laga hadlaayo qofka waxuu gelinaayana inay yareeyo wixii soo baxayn oo badiyo inuu ku fikiraa loo bahanya adduunka micnihii waxaa lagu xisaabtamaa beeraha markii laga hadlaayo tacabkii sida uu u kordhi lahay ku xisaabtamaa qofka mar walbane waxa waaye wixii cusub ee lasoo baxo ama tijaabooyin ka soo baxo ama extensionka ka soo baxo filinta ka soo baxo inuu dabaqo ayuu isku dayaa annaga laakiin beeraleydina waxa waaye inkastoo ay jiraan waxyaaba xanibaaya oo micnihii oo hortaagan oo dhaqaalihii uu ka mid yahay oo suuqi ka mid yahay waxyaabahaas o dhan waxaa qofkii tacabka wuxuu ka dhigaa tacab oo micnihii inuusan u firfircoonaanin haddii laakiin qofka uu suuq fiicanna haysto dhaqaalana la siinaayo wadamada qaarkood maalgelia lagu siiya qofka inuu beerta qofki tacbanaa beer waxaa la siiyaa dhaqaal eria la siiyaa oo maalgelia la siiyaa oo haddii oo wax usoo go-aan laga laga goosanaayo haddii oo maaragtay wixii usoo bixi waay xataa waa la kabaa dowladaha waa kabaan wixii usoo baxo suuq isaga ma raadina waa loo waa loo tega waa laga gadanaya marka waxaaso dhan waxay dhiirigelinaya inuu qofkii tacabka ku dhiirado annaga laakiin tacabkii qof dadkii waxaad arkaysaa inaysan ku dhiiranaynin ku dhiiranaanaynin oo ayagoo wax soo saarka uu yaryahay hectarka inta laga helo daan tusaale usoo qaadana galeyda hectarka waxaa laga helaa haddaa haddii ninkii dadaalo dadaalo dadaalo aad toban kintaal had u gaaran waa leeya waa aad u dadaalo waxba soo saar laakiin adduunka waxaa laga hadlo waa boqol iyo konton kintaal hectarka laga hadlo hectar hectar le waa waxba farqi uma dhexeyn laakiin farqiga u dhexeeya wuxuu yahay input hectarkaas haddaad sii micnayso mitir ahaan hectarkii waxaa waaye boqol mitir oo isku wareega waaye soomaalina waxaa waaye waxay taqaanaa lix iyo toban jibaal marka boqol iyo kontonka kintaal meesha laga soo saarayo annaga haddii qofka beerida uu dadaalo haddii uu boqolkiiba konton kintaal uu soo saaro dhaqaalihii u geli waa isbixi karaa hadda iyadoo oonan wax soo saarka abadnayn aadana qiimihii ama mashaakilka taagay oo suuq suuqi micnihii waxaa waaye waxa keenayan oo dhibaatada keenayso in waxyaabihii banaanka laga keenayay ay ka jaban yihiin wixii waddanka ka soo baxay oo baastadii iyo bariiskii oo ka qiimo jaban yahaybo badarkii marka qiimo jabnaantaas waxay keenaysaa qofka tacabka gadashadiyaa yaraanayso lacagta marka qofka wuxuu ku xisaabtamaa oo marka u arko qofka inaan meelaha qaarkood waxaaba lagu la dhahaa maarata la tacbado la beegtaa garoona yidhahdaan sababta keentana maxaa waaye yani qofkii oo aan tacbaninaaba ka faa'iido badan qofkii oo tacbanaya mushkilada beerada lasudooda qeybay ka leeyihiin oo waxaa waaye wixii waxay keenayeen suuqii waxaa jira mabda oo ka hadlaya dhaqaalaha oo mani suuqa baahida hadday yar tahay oo ay badato wixii lasoo saaraayo qiimaha hoos u dhaca marka wixii lasoo saaraayo iyo marka suuqa la wada keeno qiimahooda hoos u dhaca laakiin qof walba haddii waxay keenaysa ay xadido waxaa imaanaysa latacbada baagta ka roon waa yaraanaysaa mani suuqa wuxuu yeelanaya waa isceshanaya oo qiimo oo macquula wax lagu gato uu yeelanaya marka beeraleyda lafsadooda waxaa laga rabaa waxay soo saaraan inay hal mar suuqa wada keenin ay inta baahidooda keliya ay keenaan si qiimo oo isu bixi karto beerta ay u- u- u- ugu noqoto tan labaad waxaa waaye beeraleyda ma ku xisaabtamaanba wax gelaayo iyo waxa kasoo baxaayo waxaa waaye wax uun ku xisaabtamaya waxbaa waxbaa soo baxay bis maxaa galay maxaa soo baxay ma jirto waana wax loo baahaya inuu ogaado qofka haddii uu arko waxa inay isbixinaynin waa inuu waxyaabo kale u tacbo oo markaas isbixi karaayo oo hal wax le ala tacbi haddii aan tusaale usoo qadan galeyda baahida annaga hadda aan sida u isticmaalno waa un keliya in oo dadkii ay cunaan oo micnihii soor laga dhigto canjeera laga dhigto muufo laga dhigto laakiin waxyaabo kaloo badan aa jiraan micnihii keliyada laga dhigi karaayo Ma- daawadaas hore u maray waa la warshadaynaa xoolaha lafsadooda wax looga soo saara calaf annaga waaba la yaabaya dadka qaarkood marka la yidhaha geeley ah, maaragtay waxaa loo tacbay ah, xoola loo tac marka waxaa naga maqan waxyaabo badan oo kabaayo oo wax soo saarka in kor u kaco hor istaagsan oo ah micnihi in wax soo saarka dadka keliya inaynan naqanin xoolaha lafsadooda laga fikiraa loo baahaya waxaan ognahay hadda abaaraa jiraan dadki iyo xoolihii labada waa baaba-oha inkastoo dadka uu meel u aabi karo laga taxadiri karo oo maaragtay isaga laftidiisa ka taxadirayo laakiin xoolihii waxa wax ka taxadiraya ma jiraan mana jiraan warshado ilaa iyo hadda waddanka ma jiraan oo soo saara calafka xoolaha waana wax loo baahan yahay maaragtay calafka xoolaha ma aan keliya geleyda keliya maan hataa waxaa waaye balki mararka qaarkood waaba la gubaaba beeraha dhexdooda lagu gubaaba marka waxyaabahaas dhan in laga fikiro oo beerta marka ay qofka uu beer u tacbanayo inuu dhan walba u fikiro laga shaqeeyo oo la- laga fikiro macnihi sidii wax soo saar kor loogu qaadan lahay iyo kor qaadintaas keliya maana suuqiina laga fikiro suuq haddii xataa gudaha uusan keligiis eh, uusan dabooli karaynin wixii lasoo saaray in la process kareeyo oo process lagu geliyo oo la- waxyaabo kale laga dhigo ama banaanka suuqa la raadiyo qofka markaas waxay imaanaysaa in uu wax walba ka fikiro oo orad badan galo waayahay doctor waxaad ka dhawaajisay inuu muhiim yahay xulashada een, abuurka een, soomaaliya een, muddo ayaad ku sugneed arrimahan beerahana waa aad ku dhex jirtay bal ka waran soomaalida sida ay ku yihiin abuur xulashada abuurka xulashadiisa beeraleyda waktigii hore aaday ugu dadaali jireen oo micnihii ay taxadir badan ay sii jireen laakiin waktiyadan dambe taxadirka aada u- u yar yahay abuurkana waa noocyo badan yahay markaan ka hadlayno mid oo quud iyo mid oo qudaar kala yihiin inta badan qudaarta wadanka banaanka laga keenaa sida badan basasha barbarooniga eh, kabsarta eh, koostada ansalaatada waxaas o dhan banaankaa laga keenaa inta badan qudaar waa jirtaa dadka beeraleyda oo qudaar tacbaan ayaga ay diyaarsadaan yaanyada hadda oo lokaalka ayagaa diyaarsadaan basbaaska ayagaa diyaarsado bocorka oo laba nuuc ah bocorka oo cadcadka oo ay dhahaan bocor siimbe ayagaa diyaarsado bocorka kale ee bocor hindiga ay yidhahdaan oo jaallaha isagane badan ayagaa diyaarsado yani beerta wixii uu soo go-o ayay ka dhex xushaan oo kharash badan banaanka ma ma ma ka ma ka- ma laga keeno inkastoo marmar macaawanooyin lagu keeno ayaga lafsadooda laakiin inta badan waa waxay u badan yihiin qaarkood qaar local ah oo dadka ay xushaan oo beerahooda ku diyaarsadaan qaarna banaanka laga keenaa oo badanaaba diyaarin waxay u baahan yihiin oo gaar ah haddii aan soo qaadano basash qarihii waalkii markii laga hadlaayo koostada waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin dad oo takhasus u leh iyo shirkado kambiniyaala jiraan soo saara weli anaga ma- wadanka ma isku- ma la isku taxalujin soo saaritaankooda marka haddii la isku taxalujiyo wax lasoo saari karo waayo qaybta kale markaan u galno oo ku saabsan eh, dhinaca quudka ama galeydii masagadi bariiska oo meelo badan aan laga tacbin oo inta badan jowhar laga tacbo Eh, markii laga hadlayo digiraha iyo sisinta looska waxaasoo dhan beeraleyda ayagaa diyaarsadaan qaarna beerahooday ku diyaarsadaan marka hore diyaarsadaan qaarna suuqay kasoo gataan laakiin qofka beeraleyda markii ama suuqa kasoo gado ama asaga ha keydsado mar walba inta uusan abuurin dhulka marka uu diyaariyo ka hor waa inuu hubiyaa abuurkaas soo dhalashadiisa si oo u ogaado micnihii inuu soo dhalashadiisu fiican tahay haddii soo dhalashadiisu fiican tahay waa tacba karaya oo boqolkiiba siddeetan iyo shan ka badan ay soo dhalanayso micnihii boqol iyo sideed boqolkiiba siddeed iyo shan ayaa ugu yar micnihii markii la dhahaayo boqol xaba ayaa la rabaa qofka inuu soo qaado oo si sambala u soo qaado oo micnihii eh, random ah haddii jawaan ku jiraan waxaan oo abuuro haddii eh, boqolkiiba siddeetan iyo shan ama ka badan ay soo dhalato waa abuuri karaan haddii ay ka yaraato laakiin abuurkaas waa inuu iska dhaafo waayo ama abuurkii tiradii uu badiyo cadadkii inuu badiyo naqanaysa cadadka u badinaayo iyo qaabkaasna waxay u baahan tahay xisaabaad u baahnanaysa qofkii ma iska ogaa karaayo marka eh, laga hadlaayo marka waxyaabaha eh, digirtii iyo geleydii sisintii waxaasoo dhan waxay u baahan yahin si wax dhan nooc kastay doona ahaada waa in la hubiya marka usoo dhalanahay qofka beeraydana marka uu diyaarinayo inuu meel fiican uu ku xafido oo ku ilaasho la socdane mar walbaba ka ilaaliyo cayaan fara badanaa jiro iyo maaragtay cudur intaba inuu ka ilaaliyo markuu abuurayo in u ahaadaan waxaas dhan wax abuurka inuu ka nadiif ahaado waktigii dowladda waxaa jiri jiray mashruuc oo ay dowladda ay samaysay oo abuur badinta la dhahay oo ay gacan sii jirtay f a o da food agriculture organization laakiin baahida ma wada dabooli karin oo abuur oo dhan waxa ay ka shaqaynaysa oo keliya waxay u badneed geley u badneed mamiye abuurada kale waxyaaba mararka qaarkood hataa beeraley ay maaragtay contract kusii jirta inay soo tacbaan dagaalada kadib hal kambani ayaa mar samaysmay dadkii oo hore ula shaqay jiray abuur badinta ula shaqay jiray ay sameeyeen weliba ay idana isla markaas iyada xataa weli gacan siinaysa f a o da ayadana haddaba ma shaqeeyaan oo micnihii dhibaatooyinkan iyo amni la-aanta waddanka ka jirta ay maaragtay aysan la shaqeyn beerida hadda abuurkooda ayagaa mar walbaba suuqa ama ka gata ama diyaarsadaan maana ma jirto micnihii cambany ma jiro hadda oo howlahaas ka shaqeeya ma jiraan waana muhiim waaye iyaga lafsadooda in la helo beeraleyda abuur wanaagsan in ay kaydsadaan ma samayn karaan oo ma xafidi karaan beerida waa xafidi karaan waana samayn karaan waa waxay u baahan tahay laakiin in la baro loo sheego la tusiyo beeraleyda nafta ayaga lama la dhigi karo waxma wada yaqaanin lama dhigi karo wax waa yaqaaniin laakiin waxay u baahan yihiin wax ay yaqaaniin sidii wax loogu kordhi lahaa in loo maaragtay waayo aragnimo qaar le waa jiraan oo fahansan oo abuurka diyaarsado oo meel dhigto oo waktiga abuurkana hubiyo abuurtaan laakiin qaar aan la soconinaa jiraan waxyaabahaas dhan oo ama aan fahansanin kuwaas camal waxay u baahan yihiin mar walbo in maaragtay la baro oo la tusiyo qaabkii loo diyaarinayo qaabka oo maaragtay loo keydinaayo ciladahii ku yimaado maaragtay sida looga ilaalinaayo waxaasoo dhan in la baray u baahnaanayaan waayahay waxaad ka dhawaajisay abuurka wanaagsan in uu astaamo leeyahay astaamaha dadku ma wada aqoonsan karaan astaamaha micnihii laga hadlaayo waa astaamaha marka laba nuuc waa astaamaha sidaan hor sheegnay oo ah mid oo ah dhaxaltooyo iyo mid oo micnihii science ah iyo mid oo waxa mid muuqdo kan muuqdo qof walba oo arki karaysaa oo ah wixii markii ay wanaagsan yihiin oo israacsan yihiin qofku waa dareemi karaya sababto waxaa laga arkaayo waa physical indhihiisu ku arkaya abuurkan inuu waxaan ay fiican yihin arki karaa laakiin gudaha ma ogaan karayo abuurkii inuu yahay mid oo wakti yar kusoo go-aayo inuu yahay mid oo haddii maaragtay la abuuro oo soo dhasho oo daadanayo furmaayo inuu yahay haddii aan sisinta iyo usoo qaadano tusaale iyo digiraha iyo bahashi salbukada iyo noocyo aa jiraan micnihii aanan furmayn wax la ogaan kara maaha waxa waaye waa waxaa ogaan karaa qofka markay soo dhalat kabacdi ogaan karaa waa waxyaaba oo genetically ah marka sidaasay labada qaybood kala noqonaysaa kuwa aad sheegtay in laga helo suuqa ma lagu kalsoonaan karaa in abuur saxan ay yihiin maya ma lagu kalsoonaan karo abuurka oo suuqa laga soo gadaayo waa abuur oo tawakal cala allahi waa qofka oo iska nasiibsanaayo laakiin isagoo nasiibsana haddana waxaa la rabaa inuu hubiyo hadduu hubiyo waa laga yaabaa markaas inuu tacba karayo laakiin haddii uusan hubinin waxaa ku imaanayso tacab khasaar ku imaanayo oo waxaa ka dhumaayo dhulkii uu diyaariyey waraabkii biyo uu ku shubay haddii uu roob ku da-ayne oo roob dhul roob lagu tacbayo uu yahay roobkaas ku da-ay mar labaad uunan usoo naqanin khasaaray u noqonaysaa laakiin hadduu hubiyo inta uusan godka gelin uu hubiyo inay soo dhalanayo waxa waaye waa la hubi karaa waana wax sahlan wax badan oo idinka badbaadinaysa hadduu hubiyo soomaalida waxay tirahdaa hubsiima hal siista marka waxa waaye beeratana sidaasoo kale wax kasto micnihi waa lagu dabaqi karaa micnihi marka la hubsiima hal la siistaa waa iyada lafsadeeda beerta wax ugu muhiimsanoo in lagu lagu dhaqma loo baahan yahay wax soo saarka oo hoos u dhaca iyo beeraha oo ba-a xal ma u noqon kartaa abuurkan in laga taxadaro haddii aanan laga taxadin abuurka wax soo saarka inuu hoos u dhaco boqol kiiba boqol waa wax la huwa oo la dareemi karaayo wax soo saarka hoos ayuu dhaca boqol kiiba sideetan ka badan abuurka waa dhowr marna hore waa u sheega haddana waa ku celcelinaynaa waxa waaye waa wax soo saarka qeyb weyn u ka ciyaar doorka ugu weyn lagama maarmaanka waa abuur in la helo oo xul ah oo qofka ama isaga u diyaarsado ama kamaniyaal ka shaqaynaayo oo maalgelinaayo ama gudaha ha ahaadaano ama banaanka ha ka yimaadaano la helo muhiim waayo si hoos u dhacaas looga fogaado xal ahaan maxaad u aragtaa xal ahaan micnihii waxaa loo baahan yahay qofka beeraleyda inuu abuurka ka taxdiro asaga marka inta beertiisa oo ka xusho inta ay baxayso waa midda koowaad halka labaad waxaa waaye in la helo shirkado ama kambaniyo diyaariyo abuurka oo wadanka oo local ah oo wadani ah in la diyaariyo oo abuurkii beeraleyda abuur diyaarsan oo habaysan oo sumaysan in oo maaragtay qiimo macquula oo beeraleyda uu galo labadaas xal ayaan isleeha maaragtay waa labada xal ugu muhiimsan oo lagu soo waxi karo mid kale waa jirta oo micnihii in tijaabooyin la sameeyo oo lagu soo saaro noocyo adduunka waxyaaba badan oo annaga naga maqnaa jiraan oo waddanka ka bixi karo researchgaas wuxuu ubaahan lakin wakti badan oo qaadana micnihi labaatan iyo dhowr sano ay qaadan kartaa in hal nuuc oo oo variety ama abuur lasoo saaro wakti badan ay ubaahnaanaysa waa iyadana waa waa waa micnihi process oo micnihi service oo dawladda laga rabo waaye oo wasaaradda beeraha qeybaha ku shaqada leh tijaabada iyo fidinta inay maaragtay arrintaas iyo abuur badinta inay arrimahaas ay maaragtay iska kaashadaan waayahay wasaaradda hadda aad ka dhawaajisay dawladda arrinkan u qaabilsan kaalinteedu intee bay gaarsiisan tahay wallaahi kaalinta hadda ay wasaaradda ay wax ka qaban karto ilaa hadda ma badno waa aada u hooseeya waxa hoos inay hooseysa keenaysana waxa waaye iyadoo aan jirin budget ku filan haysanin iyadoo aan amni jirin iyo dadkii aqoonta lahaa ee badankoodii waxna dhinteen waxna banaanada aadeen way hadda joogaan aan weli aan si fiican u howlgelin marka arrimahaas o dhan waxay keenayeen in wasaaraddii ay maaragtay weli howlaheeda ay dhiman yihiin waayahay adigu muddaada hadda ku jirtay howlahan sidaad ii sheegtay dadkii ku baraarujin arrinkan ku aadan ma u samaysay baraarujin weli ma micnihii oo fara badan lama sameyn waa haddii wixii ka dambeeya waa sababto waa wixii hore oo dhan culeysyo kale oo badanaa iska jiray jaamacada ayaa jiraan la sameeyey oo beeraha oo jaamacadaha waa yar tahay jaamacad aan kuliyad beera lahayn dadkii beeraha kasoo baxay hadda waa waa soo wanaagsanaanayaan oo wixii waa badanaa la barwaa inkastoo jaamacadihii labsadooda oo kuliyadaha beeraha ay maaragtay waxay u baahan yihiin inaan haysanin oo kuliyad walba ay inay lahaato beer loo baahan yahay oo ay wax tijaabisa loo baahan yahay oo qofkii beerta kasoo baxay ee soo baranayay kuliyaddaas beeraha inuu practical fiican isagoo leh inuu soo baxo loo baahan yahay hadda haddii sidaa ay ku socoto oo aan wax isbeddel weyn dhinaca oo beeraha horumarkooda oo dhinaca dawladda iyo dhinaca hay-adaha aysan imaanin ardayda kasoo baxda micnihii niyajab weyna ku imaanayo inkastoo ardayga loo baahan yahay mar walba inuusan isku halaynin ama dawlad ama hay-ad inuu isku halayn lasidiisa sida oo asaga wax uu bartay oo uu dabaqi laha inuu ku fikra loo baahaya waayahay ugu dambeyn dadka beeraleyda ah iyo kuwa danaynayaba inay beer yeeshaan maxaad kula dardaarmi lahayd dadka beeraleyda ama kuwa hadda doonaya inay beer yeeshaan beeraha waxa waaye waxa waaye waa wax laga maarmaana oo lafdhabarka waddan kasta u ah adduunkane wuxuu ku xiran yahay waxa laysku gumaysto waxa waaye quud niman quudkiisa haysan qaraar go-aan mala waxaa dunyada dhan la isku xukumaayo oo lacagtaa waddankaas lacagtiisa qiimada la leeyayo qiimaha ma ahan lacagta ee waxaa qiimaha keenaayo tacabkiisa iyo waxsoo saarkiisa inta yahay hadduu waxsoo saarka midka beeraha iyo midka warshadaha aad isku filan tahay oo waxba aadan banaanka keensanaynin lacagtaada qiima yeelanaysa qofna uma baahnaanaysid mana lagu xukumi karaa adaa markaas warkaada waa war la maqlaayo noqonaya adduunka dhan hadda waxa la isku haysto oo la isku gumaysto waa maaragtay quudka waay raashin marka dadka beerida oo hore wax u tacabi jireen inay tacabkooda inta ka badiyaan kuwa oo inay hadda tacbaan rabaan inay ayagana sidaasi lamida ay badiyaan oo wadanka si isku filaasho isugu gaaro yani isku filaasho oo dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo warshada haddii la gaaro xataa amniga ayaa wanaagsananaya isle yani waa wax la hubo waay yani amniga amni la-aanta waxa keenaayo waa micnihii waxay kamid tahay baahida kamida di baahida lala dagaalamo amnigana waa wanaagsanaana saasaan kula dardaarama dadka beeraleyda oo hore wax u tacabi jiray iyo kuwa hadda tacbaaba ta labaadna inaysan wixii haddii aysan jirin warshado habeynaayo inay suuqa mar walba ay wada keeneen suuqa ogaadaan yani hadda markii laga hadlaya waddankeena waxa la dhoofiyo waxa ugu horeeyo marka hore waxa la dhoofi jiray ugu horreey jiray moos mooskii maadaama uu istaaga waxaa ku xigsaday liinta dharaanta oo la qalajinayo liinta dharaanka la qalajinaayo haddaa suuqa dadka dhan waxa ay keenaan ay lawada dhoofiyo banaanka marka la geeyo baahida banaanka hadday ka badato qiimaha waa dhacay ama waxay noqonaysaa in wakti badan kayd uu ku jiro baqaarkii aad gelinaysa lacag badan kugu soconaysa nidaama loo sameeyey hadda beeraleyda ayagay samaysteen shifti shiftiyaa loo qaadaa si oo qiimaha uusan hoos u dhicin wax soo saarka oo quudkana sidaas si lamid a haddii shifti shifti dadka is og yihiin suuqa waxa la keenaayo qiimaha mar walba waxaana mid macquula oo maaragta tan kale macnihii waxaa loo baahan yahay in waxyaabaha dibadda laga keenaayo oo bariiska iyo baastada in cashuuro badan la saaro oo qofka gadanaayo culaas ku naqoto oo kan qiimaha oo waddanka laga soo saaray oo qiimo qiimihiis uu jabnaado taas haddii alla samaynayna beeralayda waxa waaye mar walba waxay ku jiraysaa wax soo saarka inuu yaraado dadka beeraha ay ka caajisaan amaba iska dhaafaan oo beerihii ay duur noqdaan imaanaysa si xal loogu helo ciladaha ka yimaada abuur xulashada waxa ay aqoon-yahanada beeraha ku talinayaan in dadka beeralayda ah loo tababaro sidoo kalena la helo shirkado iyo dad aqoon u leh oo ka shaqeeya sidii loo heli lahaa abuur tayaysan